wasiirka horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada somalilan ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu xuseeyey toddobaadkan naasnuujinta oo lagu qabtay magaalada hargeysa kudhiga sanadkan ayaa sidii waalidiinta loogu garab istaagi lahaa naasnuujinta caruurta waxaana sidoo kale ka qeybgala xubno ka tirsan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo martinsharaf kale wasiirka horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali ayaa sheegay in waalidiinta looga baahan yahay inay ku dadaalaan naasnuujinta caruurta xulista iyo cunto diyaarinta waa doorka ugu muhiimsan waxaa la yidhahdaa naasku waa cunto dhammaystiran oo aanu ilmuhu u baahnayn in cunto kale la siiyo waxaana la yidhahdaa hooyo kastoo isla waad caano yar tahay caanaheedu inuu ilmaheeda ku filan yahay nuujinta naaskuna inay samaysato caano siyaadaa inay naas ka samaysato markaa qofna kuma marmarsoon karo waan caano yarahayoo dabeedna sidaasaan ilmaha caano kale ugu doono haddaba bes ay dhacdo inaad caano kale u doonto waxaynala gudboonayna caanaha xoolaheenna isticmaalo iyagaynu hubnaa waxaynaan hubin inaan carruurta siino aada bay u dhib badan tahay waxaa hooyadu door weyn ku leedahay waxa dadku cunaya guriga ku cunaya waxyaalahan waxaa social mediaha wareegaya clib sheegaya qof xanuunsaday oo etoobiya la geeyey oo kansar laga helay oo dabadeedna uu qofkaasu sheegayo dad fara badan oo joogay markaa etoobiya in laga helay xanuunka kansarka somalilandna ay ugu badan tahay dadka ugu badan etoobiya taga xanuunkaa laga helay waa inaynu isweydiinaa maxaa keenay qofkaa kilibka duubay wuxuu ku eedeynaya wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadku waxbay daweysaa laakiin de cuntooyinka ma kanturasho cuntada gurigaaga aad ku cunaysa adigu haddee aanaad ka digtoonaan wasaaradda ganacsi baa jirta hay-adda dhowrista tayadaa jirta maca dawada waxaa u xil saaran hay-adda dhowrista tayada laakiin waxaa muhiima oo aynu ka baranaynaa kilibka maxaynu guryaheenna ku cunnaa waxaynu ognahay intayna awoodda iyo intaynaan intayna aan awoodinba inaynu ku xidhannahay cuntooyin aynaan inagu laynaan aynaan la soo baxin dumar badan inay u yaqaanin haddii guriga cuntada lookalkaa lagu kariyo in maxaanku idhaahdaa ee la odhanayo waxba ma haystaan hadba dumarku siday u kala bac weyihiin markay sariibadda ka imanayaan ibaa la yidhi waa la isu eegaa waxa weeyaan waa in aynu inagu caruurteenna barnaa in aynu cuntada waddanka ka soo baxaysa ku korino waa ogtihiin caruuraheennu oonta xoolaha ma cunaan aanaa xoolaha ma ogola laakiin waxaad arkaysaa iyagoo laxooxdii aana boodho dusha kaga darsanaya waa xaqiiqo jirta dabeedna maalin walba wiigiiba waxaa lasoo qaadaya labadaasadooda caana boodhadaa lasoo qaaday subagii ma cunayaan hilibkii ma cunayaan laakiin waxay doonayaan inay sandwich iyo maxaanku idhaahdaaye chocolate iyo waxyaabaa caynkaasa inay lacagta ku dhamaato haddaan markaa aynaan isugu tegin inaynu nolosha iyo qaabka cuntadeenna aynaan wax ka bedelin ka bixi mayno xanuunada maanta aynu la daaladhacayno toddobaadka naasnuujinta adduunka oo sanadka salla xuso bishan ogosto ayaa laga gol leeyahay sidii bulshada iyo waalidiinta loogu baraarujin lahaa ahmiyadda naasnuujinta u leedahay koritaanka iyo fahanka carruurta